buulo axmed cigow waa mid ka mid a tuulooyinka hoos taga degmada mahadahay ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay u jirtaa toban kilomitir waana tuulooyinkii ay fatahaadaha iyo adyaxa ay saameeyeen dadka tuulada ayaa wada cara tuur jeebabkooda ah iyagoo aysan cidna ka caawin sidoo kale waxaa ka jira xaalad caafimaad darro oo mana laha goob caafimaad oo dadka lagu dabiibo waxayna tagaan bulshada tuuladaasi degmada mahadahay marka ay xanuunsadaan ibraahim khaliif oo ah guddoomiyaha tuuladaasi ayaa redio isnaa u sheegay xaaladda ka jirta tuulada buulo axmed cigo alxamdu waxawaaye waa tuulo iska danyar buulada waa isku tashnaa shacabkeena ilaa qabka jirtay wuxuu ilaahay sheeli ku nooshahay bini aadan waxay ka heshan ma laha caafimaad daro waa jirtaa laakiinse caafimaad ilaaha keeni karo biniaadan caafimaad ma keeni karo caafimaad daro waa jirta nadaafad daro waa biyo la-aan waa jirtaa laakiinse ilaah xaggiisa aan wax walba ka filooyn anaga mahadaay aadaan meel nagu soo shaqaysa mahadaay waay ilaa toban kilomitr halka cibara la socaa ilmaha nafaqa daro kaadi dhiig waxyaalahaas jiraan xilligii waa la gaaray haddii xilligii la gaaray nin walba isigaas ku tashahayo wax sidii oo abriil haddii la gaaro gaargalo nin walba qalbigiisa waa ku taagan tahay hadiiba abriil la gaaro in farax lagu haayo waa loo jeedaa nin kastana wixii tabarkiisa beerihiisa diin ha ku fashto ama walaal ha caawino ama gurubgurugal isugu xeliya taasaan isku u gaargalowna waxaana intaasi uu ku daray in ay u diyaargaroobayaan xilliga guga inkastoo ay qaaligarowday dalagyadii beeraha lagu abuuri jiray sida geleyda wax loo yimid maanta intaa musiibada biyaha ku dhex jira xataa wax oo lasoo xusay loo yimid aama jirinbo meelihii biyaha naga soo gaareen annaga tuula ahaan annagaa qorshaysana annagaa baldoos aan lacagteena ku saaranoyna maana cid wax noogu maqli ilaahay ka sakan ma jirto jeebkeenaan ku difaacani waa ku guji cadatuur oo jeebkeenaan samaysanina cid kale oo wax noogu maqan male dadweynaha tuulada ku nool iiba dhibaatada badan tahay aan qaaraan ka aruurin xoogooda iyo maalkooda isku difaacooyin wallahi alxamdulilah ilaa laba kun iyo shan boqol qofood waa gaareen haweenka iyo caruurta iyo dadweynaha isku jir qaarna waa maqan qaarna waa ii joogaan gugaanaysa gaargalowga khudaarta iyo geleyda waaye geleydana koomba hadda waxaan kusoo beegahoynaa nus dollar ma haddayaan ka doonano juhor waxba lagama soo galo waxna kama soo doonano ma haddayaan aadna waxaa qaaligareeyey dhibaatooyinkii fatahaadyada oo jiinka kusoo wada noqday beeraleydii dhibaatada kunoo noqotay waay waxa qaali ka dhigay maan haddee wax anaga noo soo go-aan anagaaba bawraa khasaare ah dhulkaan keenaabo sisin iyo digar aan warana anyaxaana qaatay gele iyo digar iyo khudaar wixii ilaahay noo sakiro dadka ku teedsan webiga shabeelle ayaa hodan ku ahaa beerashada dalagyada kala duwan laakiin saddexdii fasal ee ugu dambeysay waxa ay la ceyrtoobeen fatahaad iyo ayax isugu darsamay oo baabi'iyey dalagyadoodii beeraley badan oo hoos timaada gobolka shabeellaha dhexe ayaa la daalaadhacaya dhibaatooyin badan oo ay dad badan ku barakaceen maadaama ay ku tiirsanaayeen wax soo saarka beeraha iyo dalagyada kala duwan ee la beerto